kooxo hubeysan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayaa xalay abaaro labadii habeenimo weeraro ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka Mandheera deegaanada Wargaduud iyo Irasuuki oo ka wada tirsan degmada Ceelwaaq ee koonfurta ismaamulka Mandheera ayaa xalay la weeraray xarumihii shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom wararka ka imaanaya deegaanka Wargaduud ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan laamaha ammaanka iyo macalin ay ku dhinteen weerarkii xalay iyadoo sidoo kale la burburiyey anteenadii shirkadda isgaarsiinta Safaricom sarkaal sare oo ka tirsan saldhigga degmada Ceelwaaq oo xaqiijiyay dhacdadan ayaa sheegay in lala yahay gaari nooca Languruzaga ah oo laga lahaa saldhigga deegaanka Wargaduud dadka deegaanka ayaa dhankooda xaqiijiyay inay jiraan dhaawacyo dhowr qof ah kadib is-rasaasiintii dhex martay kooxahii weerar ka geystay iyo booliska sidoo kale waxaa xalay weerarkan la mid ah lagu qaaday anteenadii shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee deegaanka Irasuuki oo daris la ah deegaanka Wargaduud iyadoo weerarkaasi uusan ka dhalan wax khasaare nafeed ah waxaana maanta deegaanadaasi ka maqan adeegii isgaarsiinta si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo weeraro lagu bartilmaameedsanayo shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay ka dhacaan deegaanada ismaamulka Mandheera Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera